faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkaani waa reediyo cado waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorka roon warkaha duhur ee reediyo cado kuwooda ugu doorka roon waxaa ka mid ah madaxweynayaasha soomaaliya kenya oo ka wada hadlay sugidda nabadgelyada xuduudaha iyo guud ahaan xasiloonida labada dal dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo baabil ciidan ka wada deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose faahfaahinad dheerad oo kasoo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada kooxda macawisleyda iyo xarakada al-shabaab oo ka dhacay deegaanka ceel cali ee gobolka hiiraan qaramada midoobay oo war culus ka soo saartay doorashada soomaaliya ee dhici doonta dabayaaqada sanadka labakunlabaatanka ama horaanta sanadka labakunlabaatan kowda war murtiyeed laga soo saaray shir maalmihii lasoo dhaafay madasha xisbiyada qaran oga socday magaalada ankaray oo dalka turkiga faahfaaino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya dagaalameesha al-shabaab oo maanta ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo wafdi hogaaminayo oo gaaray degmada bulaberde ee gobolka hiiraan intaasi waxaynu qodobada ugu doorkaro warka duhur ee reediyo cadaado goora u diyaargarooba warkaasi oo faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa maalnimo khamiisa taariikhda ay ku beegan tahay shanta bisha saddexaad sannada labaatan labaatan iminkii haatanna warkii oo dhan madaxweynayaasha soomaaliya oo kenya ayaa ka wada hadlay sugidda nabadgelyada xuduudaha iyo guud ahaan xasiloonida labada dal madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha wadanka kenya huura kenyaata oo khadka taleefonka ku wada hadlay ayaa si isla garatay ahmiyadda ay leedahay in si gudajir ah labada dal ay uga shaqeeyaan sugidda nabadgelyada xuduudaha iyo guud ahaan xasiloonida gobolka madaxweyne farmaajo iyo madaxweynaha wadanka kenya huura kenyaata ayaa adkeeyey in amniga labada dal uu yahay mid muhiim ah loona baahan yahay in laga fogaado wax walba oo keeni karaa isfahan daro labada madaxweyne ayaa sidoo kale waxaa isku afgarteen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u wada fadhiistaan guddiyo ka socda soomaaliya iyo wadanka kenya kuwaas oo ka shaqeynaya sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan ganacsi ee labada dad iyo labada dal ka dhexeeya dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa abaabul ciidan ka bilowday deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay dhaqdhaqayo ciidan ay ka wadeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada hoose kuwaasoo qaarkood dhowaan laga saaray dagaalameesha al-shabaab deegaanada dhaqdhaaqyadu ka socdaan ayaa waxaa ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada awdhigle ee gobolka shabeellada hoose waxaana ku sugan taliyaha ciidanka dhulka cabdixamiid maxamed dirir iyo gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdi ibraahim aadan cali najax iyo xubno kale taliyaha ciidanka dhulka cabdixamiid maxamed dirir ayaa sheegay in ciidamada ay tuulooyin dhowra ay kala wareegeen dagaalameyaasha al-shabaab islamarkaasna ay si buuxda amniga u xaqiijiyeen waxa uu sheegay in ciidamada sidoo kale ay u diyaarsan yihiin in ay fuliyaan howlgallo ka dhana xarakada al-shabaab kuwaas ay uga saarayaan al-shabaab deegaano ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose waa ujeedaan hadda deegaankan aan joogno ow dhiigle waa deegaan ballaaran hadda magaaladaynu kormeer ku soo maraynay meelo badan baynu maraynay markii hore sida ahayd iyo hadda say tahay wax badan baa u dhexeeya amnigeeduna waa boqolkiiba boqol waana ku kalsoonnahay inay intaas ka sii badan doonto maadaama hadda guddoomiyihii iyo xildhibaankii iyo kulle ay joogaan rabaan adeeggii ay u baahnaayeen shacabku in la soo gaarsiiyo marka waxaan leeyahay ciidamadu mar walba waxay u hoolan yihiin inay dalka iyo dalka difaacaan inay shacabkooda dhiigga u huraan inay meel kasta oo cadowga ummadda soomaaliyeed ragaadiyey oo meelaha ku dhuumalaysanaya inay ka saaraan meel walba oo ay joogaanna ciidamada qalabkiisa waa ugu gelayaan haddii allah awooda leedmo waxaan rajaynaynaa dhowaan inay gobolladan shabeellada hoose ay noqon doonto meel ammaanah oo loo soo dalxiis tago haddii allah awooda leedmo cadow dambana uusan ku dhuumaalaysan doonin haddii allah awooda leedmo marka waxaan leeyahay ciidamada shaqada aad haysaan inaad sii laba jibaartaan xaq bay idinku tahay inaad dalka iyo dalka difaacdaan waa waxaa u dhaarateen waa waxaa tuutaha u sidataan waa waxa aad har iyo habeen u soo jeedaan inaad dalka iyo dalka difaacdaan taariikhda idin qori doonta sida aad u shaqaynaysaan oo aad isugu kalsoon tihiinna inaad sii laba jibaartaan baan rajaynayaa waa ujeeddaan hadda meesha aad joogtaan oo ku sugan tihiin cadow idinma soo hawaysan karo lagamana yaabo inuu idin soo hunguriyey waxa meelahan ku dhuumaalaysanayaana waa dad canaasiirah oo inay dad meelaha ugu soo dhuntaan maaha ee aan awooday dadka ku soo aadaan aysan lahayn oo maatada ka faa'iidaysanaya iyagana insha allah dhowaan waxaan rajaynayaa in la isweydiin doono haddii allah awoodda laydmo gobolkaanna uu noqon doono meel loosoo dalxiis tago haddii insha allah marka waxaan aad iyo aad mar walba u bogaadinayaa dhammaan ciidamada qalabka sida oo difaaca dalka ka wada meel kastoo ay joogaan aad baan ugu ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan oo xilkasnimada leh oo ay dalka iyo dalka u difaacayaan waxaan leeyahay halka hadda aan taagannahay waa ujeeddaan waa bundadii owdhiigle oo ay u tahay halbowle maritaanka ummadda marka maadaama hadda ciidanku uu halkaa joogo la'aanteedna aysasaa ahaateen ilaahay ka sokow waxaa suuro geliyey in maanta aanu halkaa taagannahay waa ciidamada qalabka sidoo tuuta haysto halkaa dalkooda iyo dalkoodana nafta u huraya marka waa insha allah waa sii laba jibaari doonaan howlaha ay wadaan meeshaana sida ahaan mayso haddii allah awooda leedo bilihii lasoo dhaafay ayaa waxaa istaagay gulf dagaal oo ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose tan iyo markii isbeddel lagu sameeyey taliska ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya faahfayno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada kooxda macawisleyda iyo xarakada al-shabaab oo ka dhacay degmada celcali ee gobolka hiiraan dagaalkan oo geystay khasaaro kala duwan ayaa waxa ku dhex maray deegaanka ceel sariine ee gobolka hiiraan ciidanka kooxda macawisleyda iyo xubno ka tirsan xarakada al-shabaab dagaalka ayaa wararkaan ka helinayay waxa ay sheegayeen inuu yimid kadib markii ciidanka kooxda macawisleyda ay weerar ku qaadeen xarumo al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka ceelcali ee gobolka hiiraan waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday in ka badan laba saacood kaasi oo weli si rasmi ah loo shaacin khasaaraha ka dhashay xildhibaan daahir amiin jeeso waa ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo kasoo jeeda deegaanka ceelcali ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in al-shabaab iyo kooxda macawisleyda dagoolkooda uu daba socdo dagaal horey halkaasi uga dhacay oo salka ku haya dhagax dhowaan halkaasi laga helay waraysi uu siiyey reediyo cadaado ayaa waxa uu sidoo kale sheegay xildhibaanka in dagaalka uu dhaawac culus ka soo gaaray nin ka mid ah nabadoonada ugu caansan deegaanka ceelcali islamarkaasna gudaha deegaanka uu dagaalku ka dhacay
iyo dagaalamaho ay nabaddiidkii meesha ku haabsaday hadda intaan aan maqlin nabadoonna in muxuu lahay ay caloosh garab taalla ayaa lii sheegay maxaawisleyda dad baa ka dhaawacmay dhinaca nabaddiidkana war uma haayo mana ogaan karo laakiin haddana dagaalka intiisa ugu badan waxaad ka socdaa waa xerooyinkoodii oo ay dad dhallinyarada mutatawaciin oo maxaawislee ugu daateen warkiiba faahfaahsanna berri baan ogaanaynaa hadduu ilaahay waa ogtahay niman dhulka haysta oo nabadiida iyo dadkii deegaanka oo oo muxuu ahay muddo badan ba doonaya inay cadowga iska kaciyaan waaye dagaalka culeyskiisa wuxuu bilaabay saddexdii bishii janaayo ayuu xoogiisa bilaabay xilligaas oo eed xilligii ee weliba ugu badan ay shabaabka keeneen ceel cali oo ay doonayeen inay dhagax weyn oo astaan u ahay meel deegaan ah ay qodanayeen oo dhagaxan hadda xamar lagu hayaa ee ayuu dagaalka xooggiisa bilowday marka ilaa ay waktigaas oo hadda ay dhagaxi soo qaateen sidii u socday dagaalka waa tii hadda xilligan hadda aan joogo waxweynka ma aan ogaan karo waxaan lii sheegay in xerooyinkii ay shabaabka gabaadka ka dhiganayeen loogu daatay nin oo doonayna waa lii sheegay oo magaciisa lii xaqiijiyey muxuu ahay in uu dhaawac khatar yahay ma garanayo kolley waxay ku dabarin doonta laakiin wixii faahfaahina insha allah waagi markii uu geliyo ayaan idin siin doonaa hadduu ilaahay marka ugu horeysa iyadoo dhagax jeerna dagaalkaa u socday haddana hadda shabaabku waxay bilaabeen inay khayraadkii boobaan oo ay muxuu ahay ay ka iibsadaan muxuu ahay dad kale si ay awooddooda iyo hantidooda ay usii xoogeysan waxaa hadalkiisu intaasi ku daynay ciidamada kooxda macawisleyda ay doonayeen in al-shabaab ay ka saaraan deegaanka ceelcali iyo deegaano kale kuwaasi oo uu sheegay inay dadka xooldhaqatada ah ay dhibaato ku hayaan qaramada midoobay ayaa war culus ka soo saartay doorashada soomaaliya ee dhici doonta dabayaaqada sanadka ama horaanta sanadka iyo kowda xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa waxay garwaaqsadeen horumarka laga sameeyey diyaargarowga lagu jiro in soomaaliya lagu qabto doorashooyin qaran dabayaaqada sanadka ama horaanta sanadka kowda waxayna soo dhoweeyeen kaalinta arrintaasi ku leeyihiin dowladda federaalk ee soomaaliya ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxay mar kale xaqiijiyeen inay dhowrayaan gobonimada midnimada dhuleed madax banaanida siyaasadeed iyo midnimada ummadda soomaaliyeed xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa waxaay ku celiyeen inay filayaan inay qabsoomi doonto doorashooyin qof iyo coda oo nabad ah daafuran wakhtigeeda ku dhacda lagu kalsoonaan karo oo la wada dhan yahay u ogolaata tirada ugu badan ee tastuur suurtagalka ah ee muwaadiniinta ay codeeyaan ayna laga maarmaan tahay in la qabto dabayaaqada sanadka ama horaanta sanadka da si waafaqsan dastuurka federaalka kumeelgaarka ah ee soomaaliya war murtiyeed laga soo saaray shirkii maalmihii lasoo dhaafay madasha xisbiyada qaran ay ku lahaayeen magaalada ankara ee wadanka turkiga madasha xisbiyada qaran oo ay ku midoobeen lix xisbiya siyaasadeed ayaa waxay murtiyeed uga hadlayeen arrimo dhowra ay ka soo saareen shir muddo shan cisho ah uga socda magaalada ankara ee dalka turkiga war murtiyeedka oo ka kooban laba bog ayaa waxa ay ku sheegeen shirkooda ay uga hadleen caqabadaha amniga iyo mid siyaasadeed ee xilligan dalka ka jira si loo gaaro xal kuwaas oo waqi kara dowladnimada muddada lasoo dhisnayd sidoo kale murtiyeedkooda ayaa waxay ku sheegeen dhammaan madasha xisbiyada qaran hadallo iyo talooyin isku wadaarsadeen kadib ay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbiya siyaasadeed si loo gaaro midnimo iyo qaab uu xisbi ku noqonaya mid ay ku midoobaan ayay sheegeen in la magacaabayo guddi farsamo oo muddo afartan shan cisho ah kusoo dhammaystira howlaha farsamo ee la xiriira arrintaasi war murtiyeedka madasha xisbiyada qaran oo aad u dheer ayaa waxa ay ku dalbadeen in doorashada soomaaliya ay wakhtigooda ku dhacdo sidoo kalena si sharood la-aana ay kulan iskugu yimaadeen madasha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ee dalka sidoo kale waxa ay sheegeen madasha xisbiyada qaran in aad ay ugu xun yihiin ciidankii iyo dhaqaalihii lagu talagalay la dagaalanka argixisada loo adeegsado burburinta dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaana shacabka soomaaliyeed ugu baaqeen inay u diyaargaroobaan madal dib u heshiisiineed madasha xisbiyada qaran ee shir ee warmurtiyeedkana soo saaray ayaa waxa ay ku midaysan yihiin xisbiyada kale ah u b d himilo qaran kulan horusocod ilays iyo xisbiga nabadda faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal udhexeeya ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya dagaalameesha al-shabaab oo maanta ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wararka reediyo cadaadu ay ka helayso magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in duleedka magaalada beledweyne uu goordhow ka qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya dagaalameesha al-shabaab dagaalka ayaa imid kadib markii ciidanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay weerar ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo bitele oo duleed ka ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana dadka ku sugan magaalada beledweyne ay sheegayaan inay maqlayaan dhawaqa rasaasta ay isweedarsanayaan labada dhinac ilaa ay hadda ma cadda khasaaraha ka dhasha dagaalkaasi oo weli ka socda deegaanka beetele oo duleedka ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ciidamo gurmud ah oo ka tirsan dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay goorro ka baxeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo wafdigii hogaaminaya ayaa gaaray degmada buulabarda ee gobolka hiiraan xaashim cumar xasan ayaa faahfaahinaya gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxa ay maanta gaareen degmada buulaberde ee gobolkaas hiiraan halkaas oo si weyn loogu soo dhoweeyey wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha beledweyne ku soo dhoweeyay maamulka buulaberde saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmadaas wararka laga helaya ayaa waxa ay sheegayaan in ujeedka gudoomiyaha gobolka hiiraan uu u tegay degmada buulaberde ay tahay sidii uu xilalka ugu kala wareejin lahaa maamulka degmada oo dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ay isbeddel ku samaysay sidoo kale gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa inta uu ku sugan yahay degmada buulaberde waxa uu u kuurgeli doonaa xaaladaha ammaan iyo midda nololeed ee degmada isaga oo kulamo kala duwan la qaadan doona qeybaha kala duwan ee bulshada degmada buulaberde ee gobolka hiiraan ayaa bilihii lasoo dhaafay waxaa ka taagnaa xiisad ka dhalata maamul cusub oo dhowaan loo magacaabay degmadaas kaas oo ay diideen odayaasha degmada ha yeeshee ugu dambeyn xal laga gaaray intaas waxaa ku eg warkii duhuraad kala socoteen redio cadaado warkan warka xiga amaana allah